asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waxaanoo wanaagsan dadyoga sharafta leh ee naga dhegaysanaya adduunka dacaaladiisa meel kasta oo aad joogtaan warkani waraysankani wuxuu idinkaga imanaya waa madasha tigistin oo had iyo jeer aad ka barateen maydiin soo xidho dadyow soomaaliya hadday ahaan lahayd xagga siyaasiyiinta iyo abwaanada iyo iyo meel badan oo badan ay gaadhaan haddaba barnaamijka xiliyihiisa guud waa asanaa suudi iyo anigoo ayaasiin ducali haddaba caawaya noogu martiya madasha digisti waxaa noogu martiya aadan cabdilaahi cardan ku magac dheer aadan shikaraale waxaanu ku soo dhowaynaynaa marka hore aadan kusoo dhowow madasha digisti marka labaad aadan waa abwaan waa musician iyo siyaas inta haddaba maanta waxaad halkan aanu ka qaadi doonaa waa waraysi aad qiimo u leh oo weliba meelo badan daawan taaban doona kusoo dhawow aadan madasha digisti bismi illahi raxmaan raxiim waa dhowahay walaal yaasiin ducaale aad iyo aad baan kuu salaamahayaa waxaa ku dhowahay madasha waayahay aadan annaguna aad iyo aad ayaanu kugu mahad celinaynaa boqoshada aadna kusoo booqotay madasha digisi mar labaad iyo mar saddexaadba su-aasha ugu horeysa haddii aan ku weydiiyo dadyo badana ay isweydiinayaan aadan cabdullaahi cartan marka la yidhaahdo waxay leeyihiin waa qof ankeya bal haddaa xoogaa yar sharxaad na siin kartid naga sii qofka aad tahay walaal adigoo mahadsan aadan cabdullaahi cartan magaca waxaan ku magac dheerahay shimberlays aadan shimberlays baa la yidhahdaa dadka qor waxay u yiraan aadan soomaali aadan waa nin ka mid ah qurbajoogta soomaaliyeed ku dhashay gobolka gedo jubbooyinka kusoo barbaaray dibadda inta badan noloshiisa dibadda iyo magaalada muqdisho isla markaana waxaan ka tirsanahay ragga wax xoriyo ee soomaaliyeed isla markaana weliba ku luuqeeya musiga tuma laxamiistaah marka nin noocaasa ayaad iyo dadku ka qaadan karaan oo ka ka dheexan karaan inuu yahay aadan shibirlays
waayahay aadan aad iyo aad ayaad umahadsan tahay waana sahanay aadan qofka u yahay bal aadan maalmo dhowatow waxaad ka timi waddankii soomaaliya maxaad kusoo aragtay oo aad isleedahay ummadda soomaaliyeed la walaag
walaal marka horreyse horta waxaan halkan ka salaamahayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaad moodaa halkaa inaan ka tallaabsaday waxaan ku salaamahayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu dhammaantood rag iyo dumar adduunka dacladiisa meel kastoo ay ka joogaan salaan aada iyo aada u qiimo badan ayaan salaamahayaa marka xigtana waxaan doonahayaa inaan u tacsiyeeyo dadkii soomaaliyeed oo waxyeeladu ku gaartay gebi ahaanba dalka oo dadka cadowga ay waxyeeleeyeen waa ka tacsiyeynahayaa haddii aan usoo laabtay su-aashaadii ahayd dalkii oo aan ka imid waxyaabihii aan la soo kulmay dalkii runtii waxyaabo badan oo isdhex yaallo muddo ilaa iyo labaatan iyo afar sano ayaan dalka ka maqnaa aad baan u danaynahayay bal marka inaan arko bal dalkii isbedelka siyaasadeed kan dhaqaale iyo xaaladda guud sida ay tahay muddo saddex bilooda ayaan ku maqnaa waxaan filahayaa bishii saddexaad kow iyo labaatankeedii ayaan ayaan ka gudbay xuduudka kenya magaalada mandera oo aan u gudbay xagga iyo buulaxaawo dhowr beri baan joogay kadibna waxaan usii gudbay gaari baan ka kaxaystay waxaan gaaray magaalada la yidhahdo doolow doolowna diyaarad baan ka raacay intii badnaydna xamar baan jooga waxyaabaha aan arkay runtii cajiibka ahayd waxay ahayd waddan intaas muddo inta leeg yani dowlad la-aan ahaa dagaallo iyo dhibaato ka socday ganacsi baa soconahayey waxyaaba badan oo isbedel ayaa ka muuqanahayay dadka waxaa ka dhamaaday xilligaanu aan kasoo tegay jubbo qabiil iyo dagaal baa ka socday ifafaare ka bedelaan wixii aan kaga soo tegay ayaan la kulmay wax qabiil isu ceyrsanahaya ma jirin dadku laakiin xoogaa dhaqaala daraa iyo haddii ay heli lahaayeen xukuumad wanaagsan oo dadka wax u qabato waxaan fili lahaa in inay muuqato saadaal ah dadku inay ay kasoo qabteen maxaa la yihahdaa qabaaladii iyo wixii jiray dhibaatada ahaa marka rajo fiican baa runtii iga soo gashay
waayahay aadanow su-aasha haddii aan ku weydiiyo soomaaliya dowlado ayaa soo maray weliba dowlado iyagu markaas ilaa iyo saddexa iska soo dabeeyey oo ah dowlado kumeel gaara hadda dowlad rasmi a u dhalatay markii aad qurbaha joogtay iyo markii aad waddanka joogtay dowlad ahaan qaabka ay u shaqaynayso dadyo badan waxay isweydiinayaan xamar keliya ku egtahay dowladdaasi oo meelo kale maba joogto adigu intaasoo dhan baad martay maxaad ku soo aragtay ee dowladdu horumar ah ay ka samaysay meelahay aad tagtay walaal haddii aan xaqeeda kuu sheego ma dhihi karo dowlad rasmi ahaa ka jirta dalkeenii waa nasiib daro inaad taa idhahda laakiin xaqiiqda in lala wadaago dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waa laga marmaan waayo dowlad waxaa lagu aqoonsan kara waxa weeye inay xuduudadeeda difaacan karto inay leedahay ciidan iyadu taya leh oo mateli karo hogaanka iyo maxaa la yihahda nidaamka duliga ah wasiiro badan oo kamid ah xukuumadda isku meel been hotel bayn wada deganayn waxay taa kutusinaysaa yani markay baxayaan gaari ama qafileen ama ciidan ku raran yahay ayaa kaxaynahayay marka ma dhihi karo runtii sida dad kale ay uga eedahayeen uleeyihin dawladdu wax ma qaban waxba ma yeelin anuu eeda badan ma saarahayo inkastoo dee maxaa la yidhaahdaa ay ayadu lafte dadaal inay muujiso laga yaabo dadaal yari inay jirto laakiin runtii dawlad awood le kama jirto meesha waxaan ummadda somaliyad ku boorinaya meel kasta oo jiran qof kasta oo soomaali ah inuu mas-uuliyadda qaato xil iska saaro inuu halkiisa ku yahay ambassador matala dadkiisa dalkiisa ayaan ku dhiirigelinaya ummadda somalia meel kasta oo joogto adanow haddii aan ku weydiino ayaama dhaweyto waxaa ka dhacay ceel cadde oo aan umalaynaya inaad adigu laftigaagu ka timi dagaalo ay isku galeen kenya iyo weliba al-shabaab diyaarado ayaa lasoo qaaday dad shacaba ayaa lagu laayay dawladdu ilaa hadda kama hadlin dadkaas shacabka oo halkaa degin xaaladooda ma ka warhaysaa
ha walaal si wanaagsan baan oga warhayaa waa deegaanka aan kasoo jeedo weeye shan iyo tobankii bisha januaryna ay ahayd baan taarikhda ayaan filahayaa haddii aan qaldanayn ayaa nimanka cadowga ah ee al-shabaab iyo cadowga kale meesha degan markaan idhaahdo xaqiiqda markaan sheego anuu cadow baan u arkaa oo dalka acubay force ku joogay ayaa meesha isku fara saaray dagaal culus baa ka dhacay oo khasaaro naf iyo maalba keenay taasoo lagaga adkaaday nimankii maxaa la yihahdaa xukuumadda kenya ciidankoodii amison dalada amison huwanaa arrintaa marka ay dhacday kadib waxaanu aragnay madaxweynihii kenya oo khudbeynayo oo leh yani beel ayaa beesha degan gobolka labaad ugu ballaaran ee soomaaliya gebigeeda waxay raacday nimanka indhaha duuban marka taamicneeda waxay ahayd in la baabi'iyo xukuumaddii kama jawaabin duqeymo aan kala go' lahayn ayaa meesha la geystay wax xukuumad aha iyo maamul meeshii ka dultegay oo arrintii maxaa la ama baaritaan kusoo sameeyey ama waxeeye ma jirin dad badan baa halkaa ku dhamaaday xoolaha ku dhamaaday weliba waxaan hayaa xog dhab ah oo baaritaan aan sameeyey inay jiraan ceelal la sumeeyey oo kenyaataga ay sumeeyeen xilliga hadda ay kasii baxayeen ceelal badan inay sumeeyeen oo halkaa ay ku marteen xolo iyo dad duurjoogahayay oo xoolahaas dhaqaalaysanahayay marka khasaaro aada iyo aada u ballaaran baa meesha ka jiro cid u hadashay iyo cid matashayna aysan jirin waayahay sida aan ognahay waxay ka tirsan tahay jubbaland stateka la baxay jubbaland waxaa ku jira xildhibaano ka soo jeeda degmadaas mar ay hadlayeen waxay yidhaahdeen wax dhiba lama gaadhsiin weerarkaasina ma dhicin waa ay dafireen arrinta madaxweynaha laftigiisana waa dafiray marka arrintaa sidee laysu qabansiin karaa haddii ay leeyihiin dadkii ka soo jeeday oo weliba jubbaland ka tirsanaa oo weliba mas-uuliyiinta ahaa inay yidhaahdaan waxba kama dhicin shacabkiina leeyihiin dad ayaa lagu laayay walaal adigoo mahadsan waxaan ayaa halkan dukumenti caddayna oon doonahayo haddii ay jiraan system cadaalad iyo kala dambayna inaan soo gudbiyo in adduunka usoo bandhigo kaas oo caddaynahayo waxaa dhacday laba bilood ka hor magaalada la yidhahdo buulaxaawa waxaanu ka arkaynay idaacadaha dad mudaharaadahaya oo la kenya xuduudkii soo gudubtay burburisay calaamadihii xuduudka arrintaa marka cabashadaa marka dadka ay sameeyeen xukuumadda iyo maamulka jubbaland waxay usoo direen wafti ayagoo la tashaday kenya oo yidhi taariikhdaasaan idiin imaan doonaa waxaan hayaa dukumenti caddaynahayo subaxa ay tegahayaan waftigaa ka socdo xukuumadda iyo maamul goboleedka jubbaland hameenkeeda kenya in inta soo gudday calaamadihii meeshoodii kusoo celisay dukumenti laga duubay oo caddayna ayaan hayaa marka waxaanu arkaynay xukuumaddii oo beeninayso le dadkaasi been bay sheegeen kenya waxay taabatay ma jirto waxayna ila tahay taasi waa siyaasad xumo siyaasad xumo inay tahay siyaabo badan oo loo hadli lahaa ayaa jira tan kale aad leedahay yani maamulkii dadkii ka juba ayaa ka hadlay oo xaqiray arrintaa waa nasiib darro ma ayna tegin meeshii guddi oo ma aanay dirin indhahoodii kuma aanay soo arag marka inay xaqiraan oo yidhahdaan de sidaas waa nasiib darro tan kale de ayaga keliya xil kama saarin meeshaan ummadda soomaaliyeed waxaan la baabiinayo waa dad soomaaliyeed arrintan waxay magan u tahay dawladda federaalka ah iyo ummadda soomaaliyeed oo iska kaashato ummaddii iyo xukuumaddiina meeshii waxay u dirtay wax soo baaray ma jiraan
waayahay sidaan hadda ognahay al-shabaab ayaa gacanta ku haya dadyo badan oo soomaaliyeed ama u dhashay meesha ayaa iyagu waxay u direen lacagyow ay ku caawimayaan dadkaas lacagyowgiisaan ognahay waxaa yidhi al-shabaab naga kusoo wareejiyo khilaaf baad ayaa ka taagan odayaashii iyo al-shabaab oo meesha jooga xaaladdaa maxaad kala socotaa
xaaladda waxbaan kala socdaa arrinta jirta waxa weeye marka u horeyso kiyatig waxay bamgareeyeen wax alla wixii waddadaa marahayo oo gaadiid ah laftigooda waa ay duqeeyeen ummadda gobolkaa degan waxay u dhexeeyaan xaqiiqda sida ah saddex cadow ayay dhexda ugu jiraan cadowga cadowga koowaada waa shabaabkaasu cid uu aabayolahay cid uu u turahaya ayna jirin cadowga labaadna waa kenyaatiga har iyo habeen duqaynahayo cadowga saddexaad oo ay leedahayna waa dadka mas-uuliyiinta sheeganahayo oo ama meesha kasoo soodo ama dalada guud ee soomaaliyeed ayaa eedeeda iska leh marka meesha dhibaataa ka jiro de shabaab waxay arkaan awel meesha xoog bay ku haysteen waa laba cadow isuma dhaamaan marka waxay arkaan way qaadanayaan dabcan taa shaki kama taagin dadki wax gaaray ma jiraan oom iyo gaajaa loogu dhamaaday duurkii diyaaradihiina saasay uga daba tegahayaan oo u duqeynayaan dadkii duurka intii galay iyo xoolihii marka meesha dhibaato ba-an baa ka jirto ummadda soomaaliyed waxaan ku dhiirinaya meel kastoo ay joogto de halkaa ama maamulkaasaa ka taliyo ama dadkaa gaarka ahaa leh waxaana waa dhul soomaaliyeed waa dad soomaaliyeed waxa la laynahayo in loo gurmado mediadana waxaad moodaa xoogaa inay si uga yara gaabinayso marka xaqiiqada la isu sheego marka idinka mediada xitaa arrintan waa lug bay idinku yeelanaysaa meesha arrintaa ba-an baa ka jirta oo bilowaadnima ayaa ka jirta meesha xaqiiqdii
waayahay marka markaad dadka meesha degan iyo idinka qurba joog haddaad tihiin maxaa xala aad u joogtaan dowladdii soomaaliyeed inay ka aamustay jubbaland stateka uu ka tirsanaana sidaa aad sheegaysid aanay waxba ilaa hadda ka samayn
dadka qurba joogga ah waxaad la socotaa waxaan filayaa waddanka ingiriiska berri waxaa ka dhici doona mudaharaad aada u ballaaran adduunka dacaladiisa kale waxaan ka qaban qaabinaynaa mudaharaad aada u xoogan oo maalinta soomaaliya adduunka looga magac daro waddanka maraykanka oo aan ku sugannahay waxaa ka socda loolanka madaxtinimada waxaan doonayna inaan ku gorgortano xitaa ciddii aan dooran lahayn inay toobika soo saarto xasuuqa dadkeena loo geysanahayo inaan miiska soo saarno oo aan ilaa iyo heer international intaa leeg inaan gaarsiino ayaa naga go-an oo aan aanu ku tala jirnaa walaal
waayahay dadweyooga sharafta leh ee kasoo galay dalaan waxaanu la socodsiinaynaa inaan weli ku dhex jirno waraysigii aadan cabdillaahi cartan oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo aanu ka waraysanayna xaaladda soomaaliya iyo qaabka ay siyaasaddaas ku socoto haddii aan aan aadan aan kuu soo noqdo xuduudaha xuduudaha u dhexeeya soomaaliya iyo kenya muran badan ayaa ka jiray marka waxaa tegey xildhibaano ayaa soo maray meesha tegey oo kusoo warceliyey soomaalidii oo yidhi meesha weli xuduudkii waa sidiisii weli wax dhibaatee kama jiraan aadan haan haad arrintaa kala socotaa
waxaan kala socda waxaan ku sheegaya inaan hayo dukumenti caddayn ah markii arrintaas dadka ay mudaharaadeen oo qayliyeen oo dagaal meeshii ka dhacay xukuumaddu way ka hadashay wax lama xaqira xaqiiqdii axmed madoobe oo ahaa mas-uulka jubbaland hadal runtii aad iyo aad u qiimo badan oo qof ahaan kolley anigu aan ku qiimeeyey ayuu ku hadlay oo uu leeyahay arrimaha borderka waa arrin federaal ah marka federaalka loo baahan yahay inay arrintaa guddi usoo dirsato kana hadasho hadalkaasi wuxuu ahaa hadal runtii mas-uul buu ahaa taa ayaa dhalisay marka in ay usoo diraan maamulka federaalka iyo juba oo wada socday ay dad usoo diraan laakiin dad ayagu inta go-aankooda soo gaareen markay rabaan imaan kara mayna ahayn waxay ku qasbanayeen kenya inay la xiriiraan ay yidhahdaan taarikhdaas ama kenya ay u qabato taariikhda ay tagaan meeshii habeenka subaxa ay tegayaan habeenkeeda waxaana hayaa fideoyaal laga duubay ciidanka kenya oo calaamadihii halkoodii kusoo celinahayo tan kale xuduudka dhibka ka taagan dhibka ka taagan halkaan dhamaystiro dhibka ka taagan waxaad ogtahay heeg inay taallaa badeeni oo kenya ay maxaleedaa ku andacoonayso ay qaadanayso maxaa diiday dad shan iyo labaatan sano burbursanaa inay siday rabaan ka yeelaan xasuuq baa ka socda meesha dhibaataa ka socoto xuduudka dhibkiisa waa taagan yahay waa arrin taagan waa arrin federaal halkaana waxaad moodaa inay xukuumadduna gabtay xilkeedii tan kale dib haddii aan u noqdo walaal xasuuqa iyo dhibaatada ummadda somalia loo geysana maaha gede keliya waxa ay ka dhacday xamar bay ka dhacday waa ognahay liiday ka dhacday oo aan daawanaynay sawirkii adduunka sawirka loogu magacdaray wuxuu noqday hooyo soomaaliyeed oo xabadda markay ku bilaabatay canuga hoosta gashatay waa wax yani adduunka argagax ku noqotay bay noqotay ayaana arkaynay xukuumaddiina meesha tagtay madaxweynihii ummadda soomaaliyeed oo tegay oo halkii ku qadaynahayo oo maxaa lahay wejigiisa aysan u muuqanin weji murugo qarisay arrinaha waxaa ka taagnaa taliyihii ciidamada waxaa ka taagnaa kii nabad sugidda kii booliska hadalladii uu ku hadlayna waxaa ka mid ahaa nimankan waxaa u dhimanayo geli doonaan mar dhow masaajidyada iyo maxaa la dhahay iskuulaadka waxaan filahayaa ummadda somalia wax kaloo ay qarisata ma jiro sidaa kale waxaa dhacay tacadigii ka dhacay maxaa la yidhaahdaa boqol iyo siddeetan qof oo lagu jaray xuduudka etoobiya ee kenya u dhexeeya xukuumaddu kama aanay hadlin waa la mid ummadda somalia meel kastaa lagu baabi'inayaa maalin walba meel wey haddii ay daawadaan oo yidhahdaan maanta reer hebel wey reer hebelna berri bay ku xigtaa marka ummadda somalia waxaan leeyahay meel kastoo ay joogaan hataa shidin
waayahay aadan usaanu la soconno saacid warkay dowladda ra-iisul wasaare ahaa waa taageersida dowladda haddana waxaad u malaysaa xoogaa inaad hadalkaaga aan ka dhadhansanin inaad kasoo horjeedid marka maxaa yar khaldan
yaan taageeray wixii halkaa saacid markuu ra-iisul wasaaraha ka ahaa dowladdii dowladda hadda jirta waa taageertay ama heeso u tiri ama si kalaba u taageer haddana xoogaa waxaanu ka dhadhansanaynaa hadalkaaga macaaran arrintaas siday isu qabanaysaa
walaalta haddii aan wax kaaga idhaahdo anigu fanaan soomaaliyeed baan ahay waxaan mar walba jeclay inaan saadaaliyo wanaagga iyo nabadda iyo horumarka ummadda soo anuu shaksi ma taageera waxaan taageeraa constitutionka aan isleeyahay ummadda waxbay u qabanaysaa muddo dheer baan waxaanu ahayn dowlad la-aan waa jirta inaan u heesay xasan sheekh welina waa madaxweynehayga hadda anaa taa ku cadaynayo madaxweynaha ummadda soomaaliyeed laakiin halkii la rabay inuu waxbu ka gaabiyo dabcan shala sidaan u ammaanahaya maantana waa waan waan waan tilmaamaya wixii dhib uma jiro mucaarad ma ihi shaksi mucaarad kuma ihi laakiin constitutionka ayaan meelna inoo wadin marka taa weytaan diidanayo maaha anigu shaksi waxa diidahayo madaxweynuhu waa madaxweynahaygii ummadda soomaaliyeedna waa u siman yahay goni oba mucaaradahayo runtii laakiin meshi baan waxba oolina waxaan leeyahay fadhiga ha laga kaco waayahay kolley abwaan soomaaliyeedna waatay marka laga yimaado dhinaca siyaasadda arrimaha hadda kasoo sheekaysay oo dhibka soomaaliya maanta ka dhacaya mara sugan ku cabirtay aadanow
ha walaal waan ku cabiray haddeertaan dhibkaa u dambeeyey hees baa yaan ka tiriyey aan ugu magac daray allah kuu maqangaday oo websiteyada aada iyo aad u qaadatay oo dadku ay aada iyo aada uga hadlahayaan anigoo qaarna dhanna ka tusaaya maxaa la yidhahdaa xukuumadda halkii aan ka filinay iyo halka ay marayso iyo dadkan dadka xitaa mas-uuliyiinta u ahaa ay xaqirahay in dhiigooda daatay anigoo ku cabirahaya hees baan ka sameeyey la yidhahdaa allah kuu maqangado
waayahay bal heestaa ma nala wadaagi kartaa dadyoga ku dhegaysanaya iyo annagaba
ha miraheeda waxay ahaayeen kuwii ubaxeena laayey kuwii odayada bireeyey kuwii arigeena fulay ma dhihi kara gabdhay fuleen lakin meesha waxay rabaan nimankaa sameynaya kinyaatiga ama inta ay joogeen oon iyo gaajada ii dilayey adduunkuna ka hadli waayey eedaa ina subagle iyo amison baa iska leh halka haddii aan ku noqo dad badan ba waxay yidhahdeen warheeda ina subaglahan aad ka hadashay muxuu ahaa ina subaglo wuxuu ahaa hadda ma aha laakin wuxuu ahaa afhayeenkii amisonta ciidankooda waxaan dhegaysanaya afar jeer asagoo xaqirahaya gabdho soomaaliyeed oo la kufsaday oo la dhakhaatiir yaallo isagoo xaqirahayo lama kufsan waa nin soomaali oo dhiig soomaaliya dhacaan soomaaliyeed leh marka asagoo shaqada ka maqan baan xasuusinahayaa godobtan soomaaliyeed in aan laysaga haraynin oo layska dabageynahayo marka wuxuu leeyahay eedda ina subagle iyo amison baa iska leh inkaarteenna ay qabaane balaayo afduuban iyo ilaahay u bixiyey cadow markii laga dhigay askaaxda wayaga soo ooyaya ayaga iyo innaga asxaan miyaa noo dhexeeyo waa kinyaatiga wuxuu yidhi ay ay laga ay dhaleen mar hadduu dagaal bilowda dee waxa weye anagoo afka wixii aan karnaanu sheegna marka ay ay laba ay dhaleenow ufdhaha ugaale cune uhuura qurmuuna yidhi shabaab kuma aadi kare sidaan uga aaraya wixii ay ka dilaanbo qoladan ha ila darisoon iska laynhaya weye macnuhu marka madaxweyne qaran ba wuxuu ku khudbaynaya wuxuu leeyahay beeshaan oo dhan baa wada sidaa waxaan ognahay ciidankiisi markii ay duurka galeen qaar la qariyey dadkii qariyey inay shabaabku laayeen intii kasoo harteen ciidankooda intay u yimaadeen meesha ku basbixiyeen oo ku laayeen marka wuxuu yidhi dadkii ku idlaaday liido hooyada uur kale walaalo uuskiiyo dhiiggoodi yaalay markaad aragtaan lahaa ilmaha dhabanada ka qoyne ilkiya qosol baan arkayey adkaa nacabkaan maqlaayey yani madaxweyneheni baa khudbeeye oo wuxuu yidhi ta meeshii ku qadeeyeen oo maxaa la yidhahdaa dharagdacsadeen bay waxay leeyihiin maaha keligii inaan idin waa xukuumadda dhan wey runtii waxay leeyihin waxay geli doonaan masaajidyada iyo iskuulaadka ninkii u dhihi lahaa shaqadaan idinka qaadahaya cadowgaanu laynayna ummadda niyaddeeda lasoo celin lahaa muxuu yidhi marka adkaa nacabku lahaa buu yidhi maog tahay aas qaran iyo dhiirigelin afku furan baan lahaa ma kenyaad orad ku gaartay haddana ama kaaga dhacay ilaahay wixii ka haro sajuud ma astaahilaana kabba oo la dhacay sajuud waxaad arkaysay kab qori buud buud meel laga taagay madaxweynihii ummadda soomaaliyeed oo madax hoos u raariciyey dhihi maayo anigu diintu ka baxay laakiin waa laga habboonaayo maxaa la yidhahdaa kama aana filay kabba oo la dhacay sajuud buye marka allah kuu maqangadooy uurxumo waan kula qabaa adkaysa intaad karto ogaal u lahow waktiga il gaar ahay kugu hayaanoo meliheed oday ku hadlee siyaasiyiinta hadlayna waa kuwa xaqiray oo yidhi meesha waxba kama dhicin xasuuqa iyo bamgaraynta iyo diyaaradaha tarandooriga maalin walba u duqeynayo marka heeska ayaan ka tiriyey haddana saddex heesood oo kale ayaa insha allah dhawaan soo baxayo aan guud ahaan sawir oga qaadan doono xasuuqay ka dhacay maxaa la yidhaahdaa hobyo iyo dhulkaas iyo aan kusoo socdo eedeeda dusha ka saarahayo maamul xumada ka jirta meesha waayahay waa hees aad u fiican oo meelo badan weliba taabanaysa n aadan aynu u gudubno madasha wadatashiga oo baryahan ka socday magaalada muqdisho iyo weliba kismaayo n nimankii iyagu ahaa ama madaxweyneyaasha waa la wada fadhiistay waxaa la isku afgaran waaye ma four point five baynu qaadanaa mise degmaynu qaadanaa adiguna maanta waad og tahay dhibaatadaad kasoo sheekaysay hooyada maanta ilmaheedii lagu duldilaayo disheedii madaxda iyagu madaxweyneyaasha isku sheegayaan sidada kale madhaa ma eegayaan ummadda soomaaliyeed dhibka lagu hayo intay four point five iyo madeg baanu qaadanaa hal iyo kala carar ay ka dhex raadinayaan
way ma fahmin halkaa yani waa dareemay marka su-aashaada maxay tahay intay raadinayaan su-aashaydu waxay tahay madaxda soomaaliyeed hooyada la dilaayo dadka aad hadda sheegayso la laynayo midhaa iyagu kuwa ma arkaan inta ay xal u raadinayaan ama intay ku kala tegayaan madasha wadatashiga four point five miyaynu qaadanaa mise degmaynu qaadanaa ummaddii soomaaliyeed baa gacmo kuma hayaan waa kuwa la laynayo miyaysan xal ahayn inay xal raadsadaan si ay ummaddaa u badbaadiyaan
walaal waa ruma sida aad sheegayso laakiin aniga ma arko runtii xaqiiqda eedaan waxaa dhacayo o dhan xaqiiqda markaan sheego shacabka iska leh yaan la eedin nimankaan nimankaani waa meeshaan xabshaana way u dhashay way maaleen way ku wada hayaan intii ay karaan waxaa la doonaya inay dhiidhiyaan oo kacaan shacabka wey waxa dhimanaya maalin walbo ayaga ma dhintaan waxaa jiro ma aqaan heesaha anagi oo haddii aad la socotaan hees aanu kasoo hadalnay oo la yidhaahdo odayadan dhamaadsane qabiil dhiigga uga duxay odayadan dhamaadsane aqliga dhuunta uga jiro beshoodii meeday way dhoofsadeen wax kastoo dhulku lahaa way dhoofsadeen xaqiiq baa yani markii dhaqdhaqaaqaanu soo bilowdaan halganka wax ka soo bilowna waxaanu sheegayna run wey raggaa maanta xilalka hayo ama doonahayo ninaan ilmihiisa dhoofsan ninaan daaracad adduunka ka samaysan ma jiro shacabka weeye waxa ay ku jiifto oo kuwa qabiilka ku taageerahayo oo maxaa la yidhahda ayagaa la doonaya inay kacaano ugu galaan halka ay ka taliyaan golaha baarlamaanka inay ugu dhacaan oo gacanta oola tagaan oola tagaan cid kastoo ilaa la waayo ciddee kusoo dhiirato tirada madaxweyneha noqonahaya shacabka ay hadda iskale runtii ayagu laakiin halkaanay ku wada hayaan dantooda ma aha wixii dhimanahayo wixii jabahaya dantooda ma aha shacabkay u taallaa shacabka soomaaliya anoo fursaddan ka faa'iidaysanahayo adduunka dacladiisa ama waqooyi ha joogeen raas caseyr ilaa iyo raas gamboni cadowgooda waa u tashaday ayagu laakiin inay tashadaan oo aayahooda gartaan weli ma aana garan war sida reer falastiin intaynaan dhagax tuurin aanu kacno aanu aayaheena ka tashano nimankani four pointy five kaas iyo waxaasaa oo caqli ah wax kaloo hayaan ma jiraan wax lagu gorgorsamahaya waa madaxiini cid wax idin qabanaysana ma jirto shacabka ayaa eedda iskale inteeda badan runtii
waayahay leeyahay ha
ayagana waxaan leeyahay war ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa xoogaaga xilkao ilaahay idin siiyey xoogaaga lacagtaad isku aadisateen dadka ha ku gumaynin oo ha ku baabinin oo ummadda ha u jabinine waxaa laga yaabaa in ilaahay nasri keeno oo ummaddaas codkooda aad u baahataan war aakhiradiina iyo ilaahiina xasuusta iyo qabri iyo qiyaamo inay idin sugahayaan ummadda u turo sida ummadda u dhaama waxaanu arkaynay waxay isugu tageen xamar luqadda ingiriiska shirkoodii ku bilaabeen waad arkaysa waa ka tageen kismaayay tageen yani waa kusoo afgar la-aan bay kusoo laabteen xamar bay kusoo laabteen markay haddana ay heshiin waayeen si gaaladii de cadowgaba shala u keentay u tari soo tirsaanad yeelaysaan loo xarxariiqa marka xukuumaddii ay ka dhamaatay waktiga inayba iyadoon waxba qaban waktigeeda saa uga dhamaada haddana ay soo tartanto waa nasiib darra shacabkaa laga arka marka soomaalida waxay tidhahdaa ushiisaa laga arkaayo ishiisa ishiisaa laga arkaayo ushiisaa lagu tumaa marka shacabka waxaan leenahay war dareen qaadoo ka kaca meesha
waayahay adanow xal miyaadu aragtaa dowlad goboleedadan wada cusub oo wada madaxweynaha sheeganaya iyo calamo kala googooniya inay soomaaliya xal u tahay mise sidii horaaba la qaatay oo gobolada soomaaliya inay isku wada jirto mise waxaa la qaatay dowlad goboleedyada wada calanka iyo wada madaxweynaha maydhaaf
walaal adigoo mahadsan taas qofka yar ee maangaabka ah oo xitaa maskaxdiisa aan aad u shaqaynin wuu dareemi karaa ummaddu waxay wax ku noqotaa midnimay wax ku noqotaa calaamadan gobolada la soo sameeyey waa waa dhib wey intaas oo madaxweyne inay soo wada fadhiisaan meel oo la yidhahda madaxweyne hebel madaxweyne hebel imisa madaxweyneaanu leenahay adduunka maraykankan aan joogno waa federaal waad waad la socotaa meeqaa calan iyo meeqaa madaxweyne u leeyahy hal madaxweyne u leeyahy tirada intaan la egnahayna waad aragteen dad yar baana marka calaamadan waxaynahayo waxaa la rabaa maalin walba mid madaxa in laga soo garaaco laba laba la isugu diro waxaan idin xasuusinayaa hadal cajiib ah oo yani ilaahay ha xafido amiin caamir uu uu soo jooday waa aruriyaa waxyaabaha wanaagsan oo dhan runtii wuxuu leeyahay ethoopia waa cadowgeenuu leeyahay inay tahayna waxaan idin muujinayaa buu leeyahay puntland iyo somaliland labada saaxiib bay la inay isku dirto hubu kala geysay mooyaane weliga intay dhis isugu keentay mayna wada heshiisin war heshiiya dad baa tiin walaalaha mayna dheen wax xaqiiqda jirta taas ah calaamadan cadowgeenaa soo sameeyey waa jab waa kala tag waa tafaruq waa dhibaato ummadda soomaaliyeed ha dareento balaayadan ay u dabaaldegaysa iyo calaladan maalinba midka midab kaloo lasoo goosanayo waa jab iyo dhibaato horle ummadda soomaliya arrintaa ha ka hor tagto hana raadaysa midnimadeeda
waayahay soomaaliya arrintoodu aad bay u fara badan tahay haddaynu dhinaca waqooyiga eegno ama gobollada waqooyiga iyagu waxay yidhahdeen waxaanu isu taagnay goonu isu taag dad badan oo iyagu u dhashay gobollada waqooyi ayaa diideen oo calankii soomaaliyeed iyo ummaddii iyo midnimadii soomaaliyeed raadinaya aadan sidee u aragtaa somaliland inay tidhaahdo waddankii soomaaliyeed waa ka go'ay dadyowgii weliba qaar iyaga ka midina ay yidhaahdaan kabaanu goyn ay soomaalida weliba southku uu kula hadlo turkiga maalin kasta shirar kale oo gooniya sidii iyo qaabkii ay isku afgaran lahayn sidee u aragtaa arrinta
anigu waxaan u arkaa waqooyigu waa dad soomaaliyeed kama tegi karaan soomaalinimada jinsiyada waxaan soomaalida leeyahay ma ahan ma ahan yani maro yar oo la qaatay iyo waxaa ma jinsiya dhalashada weeye soomaalinimada dadkana waa dad soomaaliyeed xornimada ayaa ka hor qaatay koonfur ayagaa keenay ayagaa calankaa buluugaa noo keenay in si macno leh loola xaalo dhib bay tirsanahayaan lala guriyo macaani oo soo dhaweyn iyo walaalnimo la tuso waa qabaa aniga laakin hadda meel aad anugu mabahayo runtii nabadooda meeshooda ha ku daaqeen goytaan anuma taageeraya anu midnimaan taageeraya soomaali waa imid midnimadaasaan taageeraya laakin hadda in lagu degdego oo maxaa la yidhahda la kaalaya anigu ma hayo xaloo ma hayo taas koonfurtii baan waayahay laakiin dadka iyagu
ku soco halkaa
dadka iyagu rumaysan inay ka mid yihiin soomaaliya oo iyagu laftigooda waqooyi degan oo gobollo badana iyaga laftigooda in military lagu caburiyo oo la yidhaahdo waqooyi weli waa fiican tahay waana nabad miya iyaga laftigoodu ay qaadan karaan arrin caynkaas
maya walaal taa xal maaha taa xal maaha dadkani waxaa hareerta ay isu taagahayaan oo leeyihiin hareer baan isu taagna waxay tirsanahayaan godab ah in soomaaliya isugu tagtay waxay yidhahdaan daradaana lagu garaacay sidaana nala yeelay cadaalad darray tirsanahayeen marka cadaalad darradii ay tirsanahayeen inay ku sameeyaan dad kale oo soomaaliyeed arrintaas waa qalad anu qof aan ma taageerahayo wiil soomaaliyeed gabar soomaaliya inay oydo ama dhibaatooto ama la dilo anigu ma taageerahayo waxaan ugu baaqaya ayagana walaalahood inay ka daayaan haddii ay cabur ku hayaan iyo dhibaato hadday ku hayaan ayagaa victims sheeganahayo oo dhibaato inay soo gaartay sheeganahaye dadka yaana dhibaataynin taasaan ayaga maaragtay yaan yaan kula hadlahaya
waayahay haddaynu dhaxano dhinaca puntland ayaama dhowata waxaa jirtay kalalaase ka dhacday dhinaca bari ama boosaaso dadyow iyagu leh laftigoodu tirsanaya eedeymo oo leh gobolka bari annagaa degna waa nala ka qaaday waxyaalihii aanu ku haysanay ama dhaqaalihii aanu ku haysanay dad kalaa yidhi sidee u aragtaa arrintaas in lagu xaliyo hab military dadyow badanna ay ku dhintaan mudaharaadayo
walaal sideedaba horta haddayna meeshaan dawlad dhexe iyo sharci iyo nidaam kala dambe rasmi haddayna jirin wax beel lagu abuuray dee beel bay u dambeyn beelna waa taqaanaa xaaladeeda waxaan naf lahayn baa la isku qabsanhayaa xabad la iskula dhacahayaa dalka dhan ayaa burburkan iyo dhibaatadan iyo reerreerkan ishaysta iyo waxaan ay ka jiraan in dad mudaharaadahayo oo xorriyad dibadda usoo baxay la laayo waa qalad maamulka meesha ka jira waxaanu ku dhiirinaynaa inaysan shacabkeeda laynin inay dhegaystaan shacabka haddii ay shalay wax ku qaybsadeen oo beel iyo reer wax ku qaybsadeen siday dadkaas ku qancin lahaayeen inay qanciyaan oo wanaagga iyo walaalnimada inay eegaan ayaa ayaa xalku ku jiraa baan leeyahay marka walaalayaa idinkana waddadaas qaada dhiig iyo dagaal iyo dhibaato hor leh isu horseedina meesha deganaan baa ka jirto deganaantiina kusii wada ayaan ayagana ku dhiirigelinahaya
waayahay aadan gebagabadii dadyow soomaaliyeed ayaa ku dhegaysanaya kuwo dambena waa ku dhegaysan doonaan oo soomaaliyeed oo adduunka meel kasta jooga aadan maxaad uga tegaysaa ummadda soomaaliyeed oo dardaarana
ummadda soomaliyeed waxaan uga tegayaa meel kastoo ay joogaan mid ka mid ah aasihii kooxda midnimo oo aan odayga u ahaa ama guddoomiyaha u ahaa oo hadal iyadoo aan aan aan madaxdeeda qayb ka mid idin maqashiin doonaa wuxuu leeyahay dad yar baan tirada tirada nahay dal yar baanu leenahay diin iyo af iyo diir dad walaal ahaan nahay intaad kala didayseen oo daanba daan bidayseen doqonnimaana qaado dalkeenii dalkii waa la qaybsaday sida duulal hore dunidan ka talin jiray inta digada laga dhigay loo qaybshay darisyada kurdistaan kama dambayna shacab yahow dareen qaad ummad yahay dantaa garo soomaaliya midnimo waxaad ku weyday wallahi baadan beel ku helayn wallahi baadan deegaan ku helayn wallahi haddaad isu hiilin weydaan ood gacanta isqaban weydaan ama waqooyi jooga ama koonfur jooga cadow idinka badan iyo xaas baad afkiisi baad ku dhex jirtaane afka intuu isku qabsanayo baad sugaysaane shacabka soomaalida meel kastoo aad joogtaan gacanta isqabsada mudaharaadyo dhiga adduunka usoo baxa adduunka cod baa wax lagu noqdaa iyo midnimo iyo weynaanta wax lagu noqdaa yaraan waxba laguma noqdee ummad yahay midooba oo tashada soomaaliya ha israacda ayaan leeyahay waana mahadsan tihiin fursadda aad siiseen aad baan idin salaamahayaa dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan
waayahay kaasi wuxuu ahaa aadan cabdulaahi cartan oo ku magac dheer aadan shimbiraadey aad iyo aad ayaanu mar labaad iyo mar saddexaadba ugu mahad celinaynaa fursadda qaaliga uuna siiyey halka aad kala socotaan waa madasha tigisi waxaa idiin waraysanayay yaasiin ducaale waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jacaylkaaday baray inuu balanbaliyo inuu balanbaliyo baladka caabud wax tago oo aan baadi kogalo jacaylkaaday baray inuu balanbaliyo inuu balanbaliyo baladka caabud wax tago fadhigaradalo farooftaydu gaadhaa fariidiya shalan tilma buuxda igu raray dulshadii fadhigaradalo farooftaydu gaadhaa fariidiya shalan tilma buuxda igu raray waxay bilic haldaalay ku bahaysanaysaa cirabaa laheediyo kol weynu lahaynba kursi dhextaaliyo bataladan ka soo kacay darqad aragtidaado furusoma dhigan jili ceelbaxayna kaa helay barxasay dalqayr barxasay dalqayr barxasay dalqayr barxasay dalqayr